arrintaas arrin laga sugaya waaye xildhibaanadu waxay guteen yani waajibaadkii loo idmamay waana ugu hambalyaynaysaa bulshada degan deegaankan iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanba meel kasta oo ay joogto eeb waxay ka leedahay inay soo daahday kaliya laakiin wixii la rabay haddii la helo waa loo safri karaa wixii kalen soo loo jiraa marka waxaan leenahay hambalyo waa mudnay gobolkan ma rabin bursi ma rabin waxay rabeen gobolada kaleeto siday ku sugan yihiin sideed iyo tobanka waa in loola dhaqmo steedyada kale siday yihiin in loola dhaqmo oo kali ah ayaa laga daabicay oo laisku afgara waayey haddana meel kastaha soo martay waa timid waana ugu hambalyaynaynaa waxaana leenahay waxaad gudateen waajibaadkiina dastuurigahay waa gudataan leenahay baarlamaanka dad badan ayaa wax iskuma raacaan hadday meel isku yimaadeen baarlamaankeenuna baarlamaan ma ahan yani sidii adduunya camal maaha waxmadi roomaala feerushabawaay sidii kutaab qura la baraayo meel ka buuxa waayo haba militariga yani xuduudaha jawabka ay la egyihiin marka wax dhibaato ma jiraan waa maatiina lena anaga waana soo dhaweynaa ka bushahan arrintaas arrin fiican oo laga sugaya waay waxaa la yidhi soomaaliya ha noqoto federalism ha noqota la yidhi laba gobole wixii ka badan heesta caana la yidhi magaalamada waxay u dhigantaa gobolada dhan la isku dira u dhigantaa masaaladana loo maraya ma jirto haba yaraatee waxaa loo maraa hab wanaagsan qaabka loo qaybsanaa waa xusantaa dadka iskalaa ku heshiinaya waa qaybsanayaan weligoodi waa qaybsan jirin qaybsi waana soo maran mar walba ama aqalkooda ha ahaato amba ha ahaato baarlamanka kale aqalkoosa ha noqoto si wax loo qaybsado waa leena soo maran si wax loo qaybsato waa taqanaa oo ciidamo meeshaa qaybsataa meel falamada ama qaybsato marka sida ay tuban si loo maareeyo waa ilaaha baray waa yaqaani dadku waa qaybsanaya wax hore qayrabaana qaybsanaya weliba laakiin dad baa qaba in ay jiraan dad meelo kale matala oo haddana gobolka banaadir doonaya in ay wax ka qaataan taasi sideed u aragtaa guddoomiye taas wax dhibweynu kama jiro haddii mar uu wax la helo walaalkaa inaad waxaaga wax ka siiso wax dhibaatada kama jiraan haddii meel hal lagu qalo cid kastaa walaay ka untaaxaka quraysha ha ahaatee marka haddii meesha ay waxyaalihiin ciddii hunguri ka galo amaba ku haboon in wax laga siiya gaf ma ahan dembina ma ahan laakiin waxaa muhiimadatoo la lahay horta cidda waxle in waxaa wix la siiyo la ogolaado haddana waa la ogolaada haddii la ogolaado qofka waxeer wax ka dhiibi karin ma jirto dadna ma ahanba qofka waxeer wax ka dhiibayo walaal ma ahan oo macquul ma ahan in lagu qadiyo dadka laakiin waxaa la horta milkiyadda iyo lahaanshaha inuu gobolka goboladana kamid noqda loo ololeynaya ee see wax loo siinaa dadkii u dhashay iyo dadka la dhaqma lama gaarin haddii la gaarana mala iskuga faa'iidana maqaamku wax dhibaataa male maqaamka waxaa loola jeedaa meeshay ahaayayso meeshay naqanayso stateka laga dhigaayo oo dowladda dhexdeeda kala qeexaya un waayo wax kale taaban jiraan iyadana mala iskuga faa'iida waa imaanaya oo waxaa samayn doona dad samayn doona qaabka daba baranaa jira oo waa la samaynaa iyadana laakiin hadda masiiradoo dhabaaba meesha dhanka ka maqneedba